بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan kusoo jirnay kitaabkii alkabaa'ir oo sheekh maxamed cabdilwahaab iska lahaa annagoo kaalmaysanayna sharxi sheekh saalix ibnu fawsaan alfawsaan waxaan soo gaarnay baabu sukhti baabu sakhati wa qowli illahi tacaala waman yu'min billahi yahdi qalbah qaala xalqamatu huwa arajulu tusiibuhu almusiibatu fayaclamu annaha min cindi illah fayardaa biha wayusalim kan wuxuu u baab yahay kabiirada qofku inuu u caroodo qadarka alle oo uu aqbali waayo oo uu ictiraado oo ka hor yimaado oo u hoggaansami waayo iyo wa qowli illahi tacaala alle qowlkiisa uu yidhi wman yu'min biاllahi yahdi qalbah waxaa ka horeysay maa asaaba min musiibati ila biidni اllah musiiba ma dhacdo ilaa idanka alle iyo xukunka alle iyo qadartiisa unbay musiibadu ku dhacdaa waman yu'min biاllahi qofkii alla rumeeya oo ogaada in qof musiiba ay ku dhacaysaa aanay jirin ilaa idanka alle moogiye iyo qadartiisa moogiye yahdi qalbah alle qalbigiisuu hanuuniyaa oo wuxuu waafajiyaa inuu u hoggaansamo qadarka alle oo raalli uu ka noqdo yaqiin baa alla siiyaa sida ibnu cabbaas uu ku fasiray wuxuu ogaanayaa qofkii in wixii ku dhacay aanay gefi lahayn wixii gefayna aanay ku dhici lahayn قال علقمة علقمة بن qays النkhعي الكوفي intii rasuulku sal اله عل sلم uu noolaa buu dhashay laakiinse ma aanu arag rasuulka sal اله علي sلم wuxuu wax ka wariyey الkhلفاء الأربعة abu bkr iyo cmر iyo cثmaan iyo cali iyo سعد بن abi waqاas iyo iبن mascuud iyo caaisha iyo غeyrkoodba taaبic marka weyn buu ahaa wuxuu yidhi markuu aayadda fasiraayey huwa arajulu waa qofka tusiibuhu lmusiibatu ay musiiba ku dhacdo fayaclamu ogaanaya annaha min cindi illaah inay alle xaggiis ka ahaatay oo qadarka alle ku dhacday fayardaa markaasuu raalli noqdaa biha musiibadaas wa yusallimu waana u hoggaansamaa qadarka alle marka hoggaansankaasi waa maxay macnaha ma ictiraadaayo ma mucaaradaayo ma ka hor imaanaayo ma u caroonaayo qadarka alle wuxuu og yahay in alle uu leeyahay asaga makhluuqaadko dhan alla iskale asagaana abuurtay wuxuu kaloo garanayaa musiibada ku dhacday inay uun dembi dhinaciisa ka yimid ay tahay markaasaaba uu ka toobad keenaa faa'iida ugu jirta culamada qaarkood waxay leeyihin musiibadu mararka qaarkood qofka naxariis bay buu tahay oo alle inaad ku mahadiso u baahan marka in musiibadii laga raali noqdaa waa sunnay leeyihin culammadu oo hadda waa waajib lama laha laakiin in loo sabro markay musiibada kugu dhacdo aada sabarto ood naftii ka celiso maaragtay jazici iyo waxyaabihii aan loo baahnayn oo sabar la-aanta muujinayay waa waajib sabarkaas waa waajib hoggaansankuna waa waajib isaguna oo ah inaadan ictiraadin ooda ka hor imaanin qadihii alle iyo qadarkiisi waxaa wariyey marka hadalka calqamo ibnu jariir iyo ibnu abi xaatim baa wariyey sheekh fawsaan wuxuu leeyahay carada la caroonaayo marka musiibo ay ku dhacdo qofka waxay ka mid tahay dembiyada waaweyn marka qada- qadarka alle iqaadihiisii in laga xanaaqo oo loo caroodo waa kabiiro qofka muslimka waxaa asal u ah inuu qadihii alle qadartiisii uu kala hor yimaado oo ku qaabilo raallihaasho iyo sabar iyo ajir inuu musiibadii ka raadiyaba oo uuna rumeeyo in wixii ku dhacay aanay gefi lahayn wixii gefayna oo uu waayana aanu maaragtay asiibi lahayn ama heli lahayn qofku inuu ku raalli noqdo qadarkii alle oo aanu argagixin khayr fara badan baa ugu jira dhinacyo badan marka la fiiriyo waxaa ka mid ah in dembigiisiba lagu dhaafaayo darajadiisina kor loo qaadayo musiibadaa kugu dhacday waxay ku xusuusinaysaa toobadkeen iyo inaad alle usoo noqoto wuxuuna qofkii garanayaa in musiibadu ugu dhacday dembi xaggiisa ka yimid oo adigu aada sabab u tahay alla wuxuu yidhi wamaa asaabakum min musiibatin fa bimaa kasabat aydiikum wax alla wixii musiibaa oo idinku dhacay waa wax gacmihiinu ay kasbadeen allana waxyaaba fara badan buu cafiyaa alla wuxuu yidhi وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وبشارة بالله يا رسولك صلى الله عليه وسلم كوى الصبرة oo ah kuwa marka musiiba ku dhacdo yiraahda inaa lilaahi annaga allah iska keen leh wa inaa ilayhi raajicuun isagaan u noqonaynaa qofka muminka haddii musiiba ay ku dhacdo waa u sabraa haddii wax uu ku farxo uu helana alluu u mahad celiyaa waa ku shukriyaa markaasaa arrinkaasi khayr u noqdaa laakiin qofka aan muuminka ahayn marka nicmo iyo barwaaqa uu helo waa uu qooqaah oo waa kibraa haddii musiiba ku dhacdana waa uu argagaxaa oo waa uu caroodaa aayadda marka uu shiikhu sheegay oo waman yu'min billaahi yahdi qalbah ma asaaba min musiibatin ilaa biidni illaah waman yu'min billahi yahdi qalbah yani musiibooyinku waxay ku dhacaan uun idanka alle waa qadihiisa iyo qadarkiisa idanka allana laba u qaybsamaa mid kowni ah iyo mid sharci ah midka sharciga waa maxay waa wixii alla uu idmay oo ogolaaday sharci ahaan in la sameeyo oo ah taacaadkii la sameynaya iyo wixii alle loogu dhowaanayo idniga kownigaahina waa maxay idanka kowniga waa maxay waa midka aayadan ku jira hadda qofka musiiba kuma dhacdo ilaa idanka alley ku dhacdaa yani qadihiisa iyo qadartiisa waay waa kownikaasi marka waa wax alla qoray waay meeshan alle uu yidhi waman yu'min billaahi yahdi qalbah sheekh fawsaan wuxuu leeyahy iimaanku saan hore usoo sheegnay tiirar buu leeyahay tiirarkii iimaankan waxaa ka mid ah in qadaha alle iyo qadartiisa la rumeeyo wa bilqadari khayrihi wa sharihi rukniga lixaad buu ahaa ee xadiidkii jibriil ku jira aayaddan marka waxay ku tusisay in qofka argagaxa ee qadaha alle u carooda ee aan u hoggaansamin qofkaas inaanu mu'min noqonaynin qofka muuminka ah ee qadaha alle rumaysan abaalmarintiisu waa maxay waa in qalbigiisa la hanuuniyo khayrkaa la waafajiyaa iyo xasilooni iyo raaxo yuu helaa sidaa darteed alqama wuxuu yidhi markuu aayaddan fasiraayey waa qofka ay musiibadu ku dhacdo oo og in alley ka socoto kadibna raalli ku noqdo oo hoggaansama ictiraad iyo ka hor imaansho iyo mucaarado keeni maayo mana u caroonayo qadarka alle kaasaa alle qalbigiisa hanuuniyaa oo khayr kala tusiyaa oo alla waafajiyaa inuu khayrkii ku sugnaado iyo hanuunkii faa'iidooyinka sabarka lagu sabro musiibooyinka iyana taasi ka mid oo qofku in qalbigiisa uu hanuuno ah wallahu bikulli shayin caliimin yo alla uu ku khatimay alla wax walba cilmi buu u leeyahay wixii hore u dhacay waxa dhici doona iyo waxa hadda dhacay laftooda inta aanay dhicin cilmi buu alla u lahaa quluubta marka alla cilmi uu leeyahay waa qasab marka in loo hoggaansamo qadihii alle iyo qadartiisi oo aan laga hor imaanin وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله اذا احب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط فله السخط حديثكم باللو بولها إن عظم الجزاء أبال مرين توينان تيدو وقف عملوا سميه وكهرو مع عظم البلاء وع يعني مصيبة انت إلا أكتها ويني ديدا يا أبال مرين تويني ديدونا إلا كانسا قفك مركب امتحان كالامتحان وين هي أبال مرين تيسوا ويناتا وإن الله إذا أحب قوما ألا هدي وقل جعلاده ابتلاهم أو امتحانا waxaa lagu imtixaanaa musiibooyin baa lagu imtixaanaa iyo dhibaatooyin dadkii marka way qaybsamaan faman radiya qofkii wixii lagu imtixaanay raalli ku noqda falahu ridaa raalli ahaasho alla xaggiisa ka ahaatay yuu helayaa iyo abaalmarin weyn waman sakhita qofkii necbaysta imtixaankaas alle oo argagaxa oo aan ku raali noqonin xukunka alleh qadihiisii fa calayhi sukhtu cara ayaa dushiisa ahaatay falahu sukhtu cara ayuu helayaa oo alla xaggiisa uga imaanaysa iyo cadaab daran qofkii xumis sameeyana waa laga abaalmariyaa sida aayad kale ay sheegaysa waman yacmal suu-an yujza bihi laakiin maadaama xadiidka lagu bilaabay in allaha idaa axaba qowman ibtalaahum say ku dhacday in qaar raalli noqday iyo qaar raalli ahayn la helo sindi oo ka mid a culimmada xadiidka sharxa wuxuu leeyahy sida daahirka waa kala dhigdhigiddan hadda la kala dhigdhigay oo la sheegayo qolo raalli noqotay oo raalli ahaansho alla helaysa iyo qolo maaragtay necbaysatay imtixaankii oo loo caroonayo waxay ku dhisan tahay yani guud ahaan dadkii la imtixaanay yaa laga wadaa ee dadkii alla uu jeclaan maaha dadka alla uu jeclaaye markuu jeclaado uu imtixaamayey saas lagama wada ee hadda waxaa laga wadaa guud ahaan dadka la imtixaano labadaas way qaybsamaan kuwa raalli noqonaya iyo kuwa maaragtay u caroonaya qadiya alle sababta kuwa alla uu jecel yahay raalli ahaanshadii qadihii alle iyo qadarkiisa laga raalli noqonaya alla uu waafajiyaa marka haddi looma caroodo kuwaas saasay ku kala duwan yihin marka maqsuudka yani xadiidka laga leeyahy waxay leeyihin culimmadu waa isku tirtirsiin laisku tirtirsiinaayo in musiibadii loo sabro marka ay dhacdo kadib ee maahan in musiibadii qofku uu raadraadinayo ama uu maaragtay jeclaanayo inay ku dhacdo maaha sababta taas waa la iska reeba axaadiid kale oo diidaysaa jirta laakiin marka musiibadu dhacdo ogolow sheekh fawsan wuxuu yidhi in allaha idaa axaba qowman meesha uu leeyahay rasuulku sal ly slama waxaa laga qaadanayaa in tilmaanta almaxaba ay alla u sugnaatay oo alla wax jeclaado waxna naco waxna ka raali noqdo waxna maarata u caroodo calaamaadka iyo waxyaabaha lagu garto in alle uu addoommadiisa jeclyaha waa maxay waa in la imtixaano musiibooyin iyo dhibaatooyin baa lagu imtixaanaa hadday raali noqdaanna oo qadarta alle ku raali noqdaan alla waa ka raali noqdaa musiibaduna waxay u noqotaa wax faa'iido u leh ayaga oo wanaag bay isu bedeshaa khayr bay u noqotaa marka la imtixaano uun yaa maarata xaalkoodu kala caddaada qofkii raali noqda raali ahaasho alluu helaa ile qofku waxa uu sameeyo wax u eg baa lagu abaalmariyaa qofkii marka u carooda oo karaasada qadarti alle oo argagaxana cara alluu helaa marka xadiidkan waxaa ku jira tilmaamihii alle qaar ka mida oo lagu sugaayo oo sida maxabadii oo kale raali ahaanshadii caradii oo kale dadka mu'miniinta ah ee ku raali noqday qaldigiisii iyo qadarkiisii alla raali buu ka noqdaa waana u caroodaa kuwa argagaxa ee qadarkiisa aan raalli ku noqonin waxaa kaloo xadiidka ku jira in imtixaanka la is imtixaanayo ay tusinayso in alla qofka uu jecel yahay waa qofkii raalli ku noqda qadarta alleh qofka muminka marka wuxuu og yahay in musiibooyinku alla xaggiisa ay ka yimaadaan oo aan musiibadaba loogu qorin oo loogu qadarin nacayb la nacab yahay ee musiibada ay tusinaysaba in la jecel yahay si dembigiisii looga sifeeyo oo looga asturo dembiyadiisi laakiin gaalada badankood adduunyadii baa loo nicmeeyaa waa loo seeto dheereeyaa waxay dhibsanayaan inaanay arag baa dhici karta markaasay adduunyada ku farxaan kadib baa markaas waxaa soo kediya qadarka alle iyagoo marka aan iska jirin yaa la qabtaa allah naga badbaadiye laakiin qofka muminka waa la imtixaanaa si uu adduunkan uga baxo iyadoo dembigiisi la dhaafay oo haddii xataa ciqaab iyo waxaas ay jireen adduunkii loo hormariyey markaasuu adduunkii wuxuu ka tagaa isagoo dembigii laga sifeeyey laakiin gaalkii wuxuu adduunka ka tegayaa isagoo sita dembiyadiisii oo xambaarsan sidaa darteed buu leeyahy shiikhu yaa rasuulku sal ly slam qofka muminkaa xaaladiisa wuxuu ku shabahay ka mathali ilkhaama sida xadiidkii ah mathalu lmumini ka mathali ilkhaamati qofka muminkaa tilmaantiisu waxay tahay sida caleenta curdunka ah ee cusub ee soo baxday intaanay adkaan ka mathali ilkhaamati min azarci waa caleenta curdunka ah ee cusub intaanay adkaanin min xaysu atatha ariixu dhinac kasta oo dabayshu uga timaado kafa'athaa way leexisaa fa idaa ictadalat haddii marka ay toosto oo dabayshi ay toosto caleentiina way toostaa takafa'u bilbalaa'i yacni qofkii muuminka ahaa waxaa lagu imtixaanaa musiibooyin takafa'u marka tatakafa'u yaa laga wadaa oo laba ta-ood waayo midda hore la gooyey iyadoo la fududaynayo haddii marka caleentii soo baxday ay toosto toosidii kadib haddana waxaa u yimaada leexin kale oo dabaysha haddana mar kale maaragtay qalloocinaysa waalfaajiru qofkii gaalka ahaana kal arzati buu lamid yahay geedkii aadka u adkaa ee lagu shabahay inuu eeg yahay asanowbar sanowbar waa sanowbarna waa la yidhi sanowbarkaas u eegyahan waa la yidhi waa geed aad u weyn oo aada u sal weyn oo aan badanaa biyo u baahnayn samaa'a oo malaasan oo aan guda lahayn iyo meel duleesha muctadilatan oo dhexdhexaada oo iska toosan dabayshu ma qalqaloocin karto xataa yaqsimaha allah ilaa alla uu ka jebiyo idaa shaaa markuu doono oo dabayl aada u weyn ay u timaado iyo caasiir iyo ay u yimaadaan marka faajirka waa kaasaaha imtixaanaadka adduunka oo caadiga waxaa dhici karta inaanay badanaa ku dhicin laakiin hal mar baa la halaagaya marka caleentii soo baxday hawadii baa gegedinaysa gaalkiina waxaa lagu shabahay arzadi waana geed u aad u adag buu leeyahy shiikhu oo hawada aanay dhaqaajin karin waxaa uun lagu qalloocin karaa waxaa lagu qalloocin karaa uun in la jebiyo laakiin qofka muuminka waxaa lagu shabahay khaamadii waa geedka jiracsan oo hawadu maaragtay midig iyo bidix u leexleexinayso gaaladii marka istidraaj baa loo lagu samaynayaa waxaa loo seeta dheeraynayaa walaa yaxsabana aladiina kafaruu anamaa numli lahum khayru anfusihim yani gaaladu umalaynin u seeta dheerayntaas aan u seeta dheeraynayno in khayrugu jiro inamaa numli lahum waan u sugaynaa liyasdaaduu ismaa si ay maarata dembi u kororsadaan qofku marka inuu isweydiiyaa dhici karta u yidhaahdo oo sawtaan aan arkayno musiibo oo sawtan oo sawtaan arkayno muslimiintii oo musiibooyin ay ku dhacaayaan iyo abaaro daran iyo maaragtay dagaallo iyo dil iyo cabsi iyo welwel iyo gaaladin aan u jeedno inay nicmo ku sugan yihiin iyo xoog ay adduunkan ku haystaan sheikhu wuxuu leeyay jawaabtu waxay tahay tan waa xikmadda alleh khayr baana muslimiinta ugu jira oo dembigoodii baa lagu dhaafaa oo maaragtay ajar bay helaan oo darajadoodii baa kor loo qaadaa laakiin waxa gaaladu ay helayaan oo ah nicmooyinka loo gelaayo shar baa ugu sugan waana seeta dheerayn loo seeta dheeraynaayo oo akhirkana la qaban doono wabillahi towfiiq
intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idiin kala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online